bismillahi raxmaan raxiim runtii kulankan waa kulan ay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed oo martiqaad u diray dowlad goboleedyada runtii waa tallaabo aad u wanaagsan oo loo baahnaa inay xilligeedii waa la gaaray xilligii laga tashan lahaa talada waddanka dalka soomaaliya walaal wuxuu qaatay federaal system waxaan nahay dowlad federaalah marka dowladda federaalka iyada ayaa ah aabbihii ah marka inay dowlad goboleedyada ay ay dhegaysato wixii ay qabaan oo ay kadibna talada la wadaago waxay ka mid tahay arrimaha hanaanka dowladnimo oo wanaagsan ayay ka mid tahay dalkan dal federaal weeye awooduna way way qeexan tahay annagana baarlamaan ahaan waxaan looga fadhiyaa in shuruucdii ay ku wada shaqayn lahaayeen dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada inaan inaan dardargelino marka anigu aad baan usoo dhaweynayaa tallaabo fiican weeye waxaana rajaynayaa inay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay heshiis ummadda soomaaliyed anfaca ay gaari doonaan ayaa rajaynaya aad iyo aad waxaad ka mid tahay guddiga difaaca ee baarlamaanka aad ka mid tahay magaalada waxa ka dhacaya waxaa qayb ka ah falal amni daraa guddigeenna mas-uuliyad baa idinka saaran inaad yacnii laamaha ammaanka iyo hay-adaha ay qusaysaba aad kala hadashaan ilaa hadda maxaad qabateen guddigeenna
shalay waxaanu yeelanay kulan caadi ahayn labada guddi guddiyada difaaca iyo guddiga amniga shalay ayaan waxaanu ku shirnay villa hargeysa labada guddi ayaa shiray waxaana ka shirnay dhacdooyinkii dhacay octoobar fourteenkeedii iyo octoobar tobaneedkeedii iyo amni darrada soo kordhaysa waxaa labada guddi aan shalay aan isla meel dhignay in labada guddi ay laamahooda hoos imaada ay xog uruuris galaan oo ay ay soo aruuriyaan oo kadibna aan warbixin muddo toddobaad gudahooda la soo noqonno kadibna aan baarlamaanka keeni doono marka waxaanu la bilaabi doonaa in maaragta isla xisaabtan inuu dhaco in maaragta wixii dhacay la iska waraysto in dib loo baaro waxyaaba waxaa jira videos oo c c t v camera oo soobaca mar ku xirnaa in videogaasta la fiiriyo sida wax u dhaceen maxaa laga baran karaa sidii dib loo sixi lahaa marka shalay ayaan shirnay labada guddi arrintan in baaritaan la baaro oo hay-adaha quseeya in ummadda soomaalida la siiyo wax waafi ah waa waxna laga sugayo wey
waxaa jira mooshin amni oo baarlamaanka horyaalla bal xog naga sii muxuu yahay mooshinka amniga ee baarlamaanka la hordhigay weel shalay ayuu ahayd soo jeedin weeye horta mooshin shalay marka soo jeedintii shalay ay guddiyada ay wadeen amniga kadib ayaa waxaa isla afgartay in kulan uu shalay ka dhaco villa hargeysa oo labada guddi guddida difaaca iyo guddiga amniga marka marka soo jeedinta waxaa loo bedelay in guddiyada hoos ka soo shaqeeyaan oo xoog la iska soo waraysto oo sidii wax u dhaceen in dib baaritaan lagu sameeyo kadibna baarlamaanka kusoo celina sidaas ayaa shalay lagu dhameeyey maxaa kaloo aad isla gaarteen adiga guddi ahaan marka loo eego haatiin guddigii amniga ee labada
labada guddiga amniga iyo guddiga difaaca ee golaha shacabka markaan shalay fadhiisanay waxaan go-aan gaaray in talayaashii hadda saa la socotid taliyihii ciidanka booliiska iyo taliyihii nabadsugidda labadaba golaha mataqaana wasiirada ayaa shaqadii ka qaaday dastuurka ayaa siinaya qodobka sagaashan iyo sagaalaad ayaa siinaya inay magacaabi karaan saraakiisha sare kana qaadi karaan kadibna madaxweynaha baa magacaaba laakiin golaha wasiirada soo jeedintooda ayuu ku magacaaba kagana qaadaa marka arrin dastuuriya oo la maray ayay ahayd laakiin in qof shaqo laga qaado oo qof kale lagu bedela wax weyn ma soo kordhinayso muhiimadda ay leedahay waxaa weeye in in dalkan amnigiisa aan si wada jira shacabkana inay qaybtooda ka qaataan laamaha amnigana wixii lagu taageero lagu taageero annagana baarlamaan ahaan hadda waxaan kugu celinaa waxay tahay waxaan looga fadhiyaa waxay tahay sharcigii argagixisada in la keeno in la keeno golaha shacabka waxaa la yidhaha antiterrorism bill anti terrorism bill waa in la keenaa waa in laamaha amniga awood ay shaqadooda ku gutaan oo dheeriya la siiyaa si ay u baaraan oo ay teleefonada ay u dhegaystaan oo meelaha bangiga ay la socdaan oo mataqaana qofkii ay laga shakiya ay si dhaqso ah ay ku xiri karaan iyadoo mataqaana awood power awood zaayid in la siiyo oo arrintaas waa in mataqaana golaha shacabka iyo baarlamaanka looga fadhiyo weeye in sharcigaasna waxaan dhihi lahaa oo anti terrorism billkana in dhaqso sidii loo golaha shacabka loo horkeeni lahaa la horkeeno weeye marka annaga ma ahan keliya inaan intaan tacsiyadeenno oo oyno ama aan dadkii qoysaskii aan idhaahno allah u naxariisto sax weeye allah u naxariisto waan leenahay laakiin waxaan looga baahan yahay dad mas-uuliyiin ayaan nahay baarlamaanka golaha shacabka labada labada aqal iyo dowladda xukuumaddaba mas-uuliyad ayna saaran mas-uuliyad ayaan waxay naga saaran tahay amniga dalkan marka inaan iska waraysanno oo la ogaado oo isla xisaabtan rasmi ah islaabtankaas in haddii labadaas sargaal oo shala la qaada keliya haddii shakhsiyaad kale lagu bedelo aana wixii structure aan wixii aan hoos laga habayno dhismin oo aysan wax adag oo maarata ummadda Soomaaliya anfaca wax ay tarayso ay soo kordhinaysa male marka annaga waxaan looga fadhiyaa waxa weeye in ummadda Soomaaliyeed aan amniga aan eh, waxaan bulshada Soomaaliyeed u sheegayaa shacabka Soomaaliyeed meelba jooga in ay hadday wax arkaan ilaamaha amni dhaqso u sheegaan if you see if you see something say something waa la yidhahdaa maanaha haddaad wax aragtid eh, dheh ma taqaanaa haddaad qof wixii ku qarsadaa way ku qarsadaan haddaad al-shabaab gurigaaga geesid oo aad qarsatid oo dhib ummadda u keeno ummadda ay dhib u keeno marka waxaan dhihi lahaa haddaad aragtid oo aad eh, qof aad ka shekisid ama qof ma taqaanaa inuu dhib wada aragtid ilaamaha amniga la wadaag annagana haddana baarlamaanka waxaa weeye waa ku celinaa mar labaad sharcigii anti terrorism biilka ahaa oo ahaa ee, sharciga argagixisada waa in baarlamaanka la hor keenaa sida ugu dhaqsaha badan ka shaqaynaynaa waa in sharcigaas la hirgeliyaa waa in laamaha amniga awood dheeraaday la siiyaa laguna xisaabtamaa annagu waxay shaqadeena tahay inaan civil libertyga oo xuquuqda ee, b- ee, mataqaan inaan difaacno oo ee, shacabka soomaaliyeed amnigana amnigan inaan difaacno labadooda si laisugu hayn lahaa ayaa muhiimad naga saaran tahay waxaana lagu xallin karaa keliya waxay tahay amniga ayaa lambar ayaa ayaa ayaa priority-ga qaadanaya amniga amniga amniga shacabku amniga u baahan yihiin laamaha security-ga in awood dheeraadi la siiyo in golaha shacabku uu laamaha amniga uu wax la waxay ay dhaqaalo fan u baahan yihiin emergency funding haddii u baahan yihiin in loo in loo in- in loo soo fasaxo oo wasaaraha waa ka codsanay in haddii emergency funding lacag la yidhahdo oo degdeg u baahan yahay oo laamaha amniga ee, lagu dadargeliya howlaha socda Een, aad baan usoo dhaweyn lahayn baka sababta waxay tahay ee, annaga waxaana laga sugayaa waxa weeye inaan shaqo la nimaadno shaqo shacabku waa ina soo egmadeen wixii ay shacabku doonayaan inaan ka jawaabno ayaa musiina ka saaran tahay inaan oyno oo abroodiqna keliya kuma eka waa inaan awooddana la siiyey oo xasaanadda baarlamaanka golaha shacabka iyo madax xukuumaddaba inaan awooddaas ummadda uga faa'iidayno oo ummaddan soomaaliyeed ee amniga waxaa la aqbali karay in shan boqol oo soomaaliya in maalin meel ku dhimato wax la aqbali kara maaha marka waxa weeye een, waa in la isla xisaabtamaa la dhihi karaa